bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul llahu tabaaraka watacaala id yugashikum innucaasa amanata minh wayunazil calaykum min asamaai maءa liyutahirakum bih wyudhib cankum rijz shayطan wliyrbط cla qulubikum wayuhabita bih laqdaam suurat lanfaal ayaan kusoo dhex jirnay aayadda kow iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya dagaalkii beder iyo qisadiisaan kusoo dhex jirnay dagaalkaas marka sanadkii laga dhacay oo muslimiintu ku guulaysteen gaaladana lagu jabiyey ilaa toddobaatan baa lagaga dilay toddobaatan odayaashoodii ka midana waa lasoo qabtay waxyaabihii ilaahay subxaana watacaala oo muslimiinta ku taageeray nebiga iyo saxaabada uu ku taageeray ayaa wax laga sheegaya rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala arrimahaa isagoo sheegaya id waqti xus nebigu yuqashiikum uu idinku daboolay alle annucaasa lulmada amanatan aamin ahaansho darteed oo minhu xaggiisa ka ahaatay wayunazilu wuu dejiyey alle calaykum dushiina min asamaai xagga sare wuxuu idinkaga soo dejiyey maa ambiyo liyudahirakum si uu idinku dahiro bihi biyaha darto iyo wayudhibo inuu tegsiiyo darteed cankum xaggiina inuu idinka tegsiiyo rijza shaytaani shaydaanka qurunkiisa iyo waliyarbita inuu xidho darteed calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda oo uu sugo iyo wayuthabbita inuu sugo daraaddeed bihi biyaha dartood al aqdaama gomadaha inuu ku sugo lugihiina inuu sugo waxay ayadani ka hadlaysaa siyaabo badan buu ilaahi subxaana wa tacaala muminiinta u garab siiyey oo ugu hiiliyey habeenkaas subaxda dagaalku dhacayo habeenkeedii saxaabadu si fiican bay u seexdeen hurdaa ilaahay ku riday subxana wa tacaala habeen la seexdo maaha caadatan habeen subaxdeeda aada og tahay inaad dagaal culus gelayso oo weliba haddana tiradaadu yarta lagaa tira badanya oo lagaa hub badanya oo lagaa ciidan badanya habeenkeeda lama seexdo walwal iyo walbahaar baa lagu qaataa habeenkaas laakiin saxaabada ilahi baa subxaana watacaala hurdaysiiyey habeenkaas si fiican baa loo seexday si subaxda aynan ayagoo nashaadle ay dagaalka u galaan talabaadna ilaahay subxaana watacaala saynu ku soo marnay yani dagaalkii uxud suuratu ali cimraan markaynu soo maraynay dagaalkii uxud baa sidan oo kale dhacdayoo dagaalka dhexdiisa iyagoo ku jiray hurdadu qabatay uma anzla calaykum min bacdi algami amanatan nucaatan yaqshaa daa'ifata minkum marka waa aamingelin ilaahay baa aamin gelinayo cabsidaa laga saaraya habeenkaa inay cabsi la-aan seexdaan subaxdiina ayagoo habeenkii si fiican u nastay ay subaxda dagaalka galaan mid bay ahayd talabaad waxay ahayd roob buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala roob buu siiyey roobka waxaa loo siiyey waxaa la sheegayaa afar sababood afar sababood baa loo siiyey waa midda koowaade in lagu dahiro oo dahiridda waxaa laga wadaa yacni inay ku qabaystaan ciddii janaabo qabtay inay ku qabaysato ciddii wayse u baahnayd inay ku weysaysato in lagu dahaaro qaato biyaha roobka ay ku dahaaro qaataan ta labaad waxa weeye shaydaanku qurunkii uu qalbigooda geliyey in lagaga saaro oo macnaha waxaa laga wadaa shaydaan baa wuxuu ugu sheekeeyey haddii ilaahay saad sheeganaysaan uu ilaahay idinla jiro ood ilaahay diintiisa u socotaan oo dadkii ilaahay aad tihiin waa idinkan ooman ee biyaha u baahan ee rafaadsan e maa biyo laydin siiyo xoogaa marka waswaas noocaasoo kale uu qalbigooda geliyey rabbi subxaana wa tacaala roobkaa uu soo dejiyey waxaa qalbigooda lagaga saarahayay waswaaskii uu shaydaanku qalbigooda geliyey iyo warkii xumaa oo ahaa maa laydiin hiiliyo wax laydiin qabto taana waxay ahayd yani wayudhiba cankum rijza shaydaani saasaa laga wada waxaa kaloo faa'iidada saddexaad ay tahay waliyarbita calaa quluubikum qalbiyadiina in la xidho oo qalbigiina la sugo oo sabir iyo adkaysi iyo geesinimo laydin geliyo qalbigiina la geliyo od ku dagaalgashaan sababka afraadna waxa weeye dhulku dhul bacaada buu ahaa bacaadkana tamuuxa markii aad ku soconayso lugtu si fiican uma ordi kartid dagaal in la galana waa la doonaya dhibicdaa iyo roobkaa da-ay wuxuu nabay bacaadkii buu nabay lugtaa marka si fiican dhulka u qabatay wayuthabita bihi laqdaam ayadana taasaa laga wada intaasoo yani yani faa-iido ilaa afartaa faa-iido baa roobka da-ay maalintaasoo ilahay siiya subxana wa tacala saxaabada ku jiray saas maana wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala id waqti xus yugashiikum uu idinku daboolay alle subxaana wa tacaala annucaasa hurdada markuu idinku daboolay maxaa laydinku daboolay hurdada aamanatan aamin ahaansho darteed oo minhu xagga ilaahay ka ahaa in laydin dejiyo ood nasataan oo aad dareentaan aamin inaad tihiin ayaa hurdada laydin siiyey maxaa nina cabsanaya ma hurdoodo wa yunazilu wuu dejini alle ama wa yunazilu wuu dejinaya markiibaa laga wada calaykum dushiina min asamaai xagga sare wuxuu idinkaga soo dejiyey maa-an biyo roob buu idin siiyey maxaa roobkaa laydiin siiyo biyuhu u yimaadeen waa ka asbaabti liyutahirakum inuu idin dahiro daraaddeed bihi roobkaa inuu idinku dahiro biyahaas waa kow ood ku qabaysataan ciddii janaabo qabtay ciddii wayse u baahan ay ku weysaysato xadadka labadiisii noocba aad kaga dahara qaadataan wayudhiba inuu tegsiiyo daraaddeed cankum xaggiina rijsa shaytaani shaydaanka qurunkiisa iyo wasakdiisa inuu idinka tegsiyo wuxuu leeyahay ibnu katiir midda hore waa dahaaradii jidhka middan dambana waa dahaaradii qalbiga korkana waa laga dahiray hoosna waa laga dahiray waliyarbita iyo inuu xidho daraaddeed oo adkeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda in la adkeeyo oo aad yani waxa weeyaan qalbiga aada dareentaan heshaan geesinimo iyo dhiiranaan rabtu lquluubka waxaa la yidhahdaa ilan qalbigay wax walba kasoo fulaanay qalbigaaga in la geliyo yani geesinimo iyo dhiiranaan wayuthabita bihi alaqdaama iyo wayuthabita inuu sugo daraaddeed bihi biyaha dartooda alaqdaama gomadaha inuu ku sugo oo lugtu ay dhulka si fiican u qabato bacaadkii iyo tamuuxii lugtu ay gelaysay laydinka nabo saasaa daraaddeed baa biyaha ilahi usoo dejiyay subxana wa tacala wuxuu leeyahy ibnu kathiir caleyh raxmatullah waliyarbita calaa quluubikum waa geesinimada hoose oo qalbiga ah wayuthabita bihi alaqdaamna waa geesinimadii daahirka ahayd dahaaraduna labay ahayd mid qalbiga ah iyo mid yani waxa weeye muuqato oo tii ahayd yani waxa weeye waliyudahirakum midii jidhka la dahirayay jidhka dahiridiisa iyo qalbiga dahiridiisaba geesinimaduna waa qalbiga geesinimadiisa iyo lugaha geesinimadooda intiiba meeshaa lagu wada sheegay wey macana id yuuxi rabuka ila almalaaikati anii macakum fathabitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba id waqti xusnabiow yuuxii uu waxyoonayay rabbuka rabbigaa markuu waxyoonayay ila almalaaikati malaaigta markuu u waxyoonayay muxuu ku yidhi anii anigu buu u waxyooday macakum la jirankiinana fathabituu suga aladiina kuwii suga aamanuu rumeeyey saulqii waa ridi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baan ku ridaya fadribuu garaaca haddaad malaa'igtii tihiin fawqa alacnaaqi qooraha korkooda luqunta korkeeda ku dhufta wadribuu garaaca minhum xaggooda ama minhum xaggooda xaalay ka ahaatay kulla banaanin cirif kasta ku dhufta banaanta waxaa la yidhaahdaa waa xubnaha hore yani fiida lugaha iyo gacmaha fiidooda hore ku dhufta buu rabbi yhi subxana wa tacala dalika kaas oo ciqaabta layntaa iyo argagaxaas la gelinayaay sababtiisu waxa weeye biannahum iyagu shaaqu llaha ilaahay inay la dhinactameen wa rasuulahu iyo rasuulkiisa waman yushaaqiq illaha ninkii alla la dhinactama wa rasuulahu iyo rasuulkiisa oo khilaafaaye fa ina allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay wey nabiga waxaa la leeyahy sal alay slam xus oo dadka u sheeg adiga unbaa leelog isaga unbaa loo sheegay isagaa soo gudbinay markii rabbi uu malaa'igta u waxyoonayay dagaalka kasoo qbkasoo qayb gashay ee gurmadka ku timi markuu rabbi u waxyoonayay waan idinla jiraa annii macakum baan la waxyooday anaa idinla jira buu rabbi subxana watacala fatab maciyadani waa maciyada khaaska yacni anaa idiin hiilinaya laga wadaa macna ee waxaad samaysaan suga kuwa mu'miniintaa suga say ku sugayaan waxay ku sugayaan tiradoodii horta way badinayaan oo markaad dee aragto ciidankaagoo tiradiisu aada u badan yahay geesinimaa ku geli iyo sugnaansho tiradii horta mu'miniinta way badinayaan waa mid waxaa kalooy samaynayaan oo suurtagal ah inay u tagaan oo nin nin intay ugu tagaan ay yidhaahdaan gaaladu way jabayaan oo sir baan ka haynaaye adkaysta ha nimankuma niman joogaya ma way carari doonaan jaantay wari doonaane hadhaqaaqina jooga adkaysta inay ku yidhahdaanna waa suurtagal ay u sheegaan waxaa kaloo iyadana suurtagala inay ku sugaan dagaalka ay la gelayaan laftiisa ay ku jiraan iyaduna waa nooc sugida wey marka fathabitu aladiina aamanuu mu'miniinta suga baa lagu yidhi malaa'igta ayib rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala mu'miniinta idinku suga aniguna gaaladan qalbigooda argagax iyo cabsi gelinaya u fiirsada kuwanna waa la sugayaa oo geesinimo iyo adkaysi iyo sabir iyo dhiiranaan baa la gelinaya kuwana qalbigooda argagax iyo fulaynimo iyo cabsi baa la gelinaya waa qawl ilahay maamulaya subxana wa tacala dagaalka ilahay baa maamulaya dagaalkan waa dagaal rabbi maamulaya subxaana wa tacala kadib baa malaa'igtii waxaa la yidhi dagaalka si dhaba u gala meelahay gaalada ka garaaci lahaayeen ee ka dil lahaayeen iyo meelahay beegsan lahaayeen baa loo sheego waxaa la yidhi waxaad ku dhufataan luqumada korkooda qooraha korkooda macnaha waa madax madaxa faliiqa oo qoorta gooya oo jidhka cidhifyadiisa iyo meelaha uu ku dhumaado lugaha iyo yani gacmaha meelaha ay ku dhammaadeen cidhifka ama fiida ah meelaha ku dhufta buu rabbi yihi subxana wa tacala saas weya maxaa saa loogu galo nimanka laysugu tegey nimanka waa laysugu tegey ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisii u soo diray yani saxaabadii iyo nebigii war nimanka maxaa saa loogu galay sababtii baa laynoo sheegay dalika bianahum shaaqu llaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisay la dhinacsameen dhinacsanka waxaa la yidhahdaa dhinacay mareen mooye dhinac kalay mareen way khilaafeen baa laga wada alli iyo rasuulkiisay khilaafeen alli iyo rasuulkiisa ruuxii ciddii khilaafsana ilaahay ciqaabtiisa waa adagta saas iyo si ka daran baa loo ciqaabaa wey macana idwadkur xusnabiow id wakti yuuxii uu waxyoonayo rabbuka rabbigaa uu waxyoonay ila almalaa'ikati malaa'igta markuu u waxyoonayo annii anigu macakum la jirankiinana waa idinla jiraa ee fathabituu suga yani oo dhiiri geliya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey suga saulqii waan ridi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baan ku ridaya ciidankii kunka ahaa saddex boqoloo wiil baan laayay soo argagax ilaahay ku riday maaha waa sugnaan waaya saas way maanaa qalbigaaga mar haddii argagax la geliya mas argagaxaasi waa kii nebi maxamed loogu hiiliyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nusirtu birucbi masiirata shahrin buu nabi uri sal lla lay waslam bil meel loo socdo cadowgu markaan isu jirno inuu ilaahay qalbigooda argagax iyo cabsi geliyo baa ilaahay iigu hiiliyey buu nabi maxamed yihi salawatu rabbi wasalamu caleyh rucbigaasaa lagu riday saulqi waa ridi fii quluubi aladiina kafaruu alrucba argagax baan ku ridaya fadribuu garaaca oo dhufta seefihiya waxaad wadataan ku garaaca fawqa alacnaaqi qooraha korkooda yacni waxaa laga wadaa qoorta iyo wixii ka korreeyaba luqunta ku dhufta madaxana falliqa wey wadribuu garaaca minhum ayaga xaggooda kulla banaanin yacni cidhif walba ama fiid walba yacni lugaha iyo gacmaha fiidooda iyo farahooda garaaco halkaa ku dhufta barburi subxana wa tacaala waxay leeyihiin culimada selafka rag ka midii maalinkaa raggay malaa'igtu laysay gaaladay malaa'igtu laysay waxaa lagu garan jiray ama madaxa falliiqan ama qoortaa go-an ama faraha iyo lugaha ayay gooyeen saasaa lagu garan jiray maydka markii la dhexgalo malaa'igtu kuway laysay astaamahaasay lahay daalika kaas sababtiisu waxa weeye biannahum iyagu shaaqu llaha alla inay la dhinacsameen warasuulahu iyo rasuulkiisa oo dhankay mareen mooyo dhinac kale ay mareen inay khilaafeen baa laga wada waman yushaaqiq illaha ninkii alla khilaafa iyo warasuulahu rasuulkiisaoo la dhinacsamaay fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay wey fahm marka sababta looga hiiliyey nimankaasee loo jabiyey ilaaha iyo rasuulkiisay khilaafeen alle iyo rasuulkiisa ummad khilaafsan in la jabiyo mooye loo hiilin maayo taa waa inaynu fahno wabittaali innaga oo sidan ah oo khaladkan ku jirna oo diinta ilaahay sidan u garamarsan haddana inaan hiilo ilaahay ka sugnaayo waa kaaf iyo kala dheeriwey ma laha maxaa yeelay dalika biannahum shaaqu llaha wa rasuulahu baynu ku fadhinaaba kuwii la jebin lahaa ee la garaaci lahaa baynu nahay inaynu markayna ilaahu baa noo hiilisidnaha waa khaldana waa horta mushaaqada iyo garab orodkan ilaahay iyo rasuulkiisa aynu ka garab jeexanay jidadka iyo dhaqamada iyo mabaadi'da khaldan aynu ka tagno markaasaa hiilada ilahay imaanaysa subxana wa tacala saas macana dalikum kiinaas almru arrinku dalikum kiina wey arrin wakaa arrin kuwa kaasoo ciqaabtaa deg degee la mariyo wey arrinku nimankaa la mariyo dali almru arrinku dalikum kiinaa wey ee faduuquuhu dhadhamiya arrin waa kaas laydin mariyey iyo ciqaabtaasi dhadhamiya wa ana allaha waxaa kaloo arrinku uu yahay wa ana lilkaafiriina gaaladana inay usugnaadeen cadaaba naari naar cadaabkeeda inuu usugnaado arrin waa laba mid waa kaa la mariyey hadda oo cadaabkaas dhadhamiya layidhi waa kii adduunyada jabka gaadhay iyo waxa lagu sameeyey ka labaadna waxa weeyaan arrinka labaadi waxa weeye maalinta aakhara marka la tagana gaaladu inay leeyihiin naarta cadaabkeeda inay leeyihiin saas way macanaa yacni adduunkana in lagu jebin aakharana hoygii naareed inay u hoyanayaan saas dalikum waa khabar mubtadiisu xafaye almru arrinku dalikum kii naaweeye laydin mariyey gaaloy ee ciqaabtaas laydin mariyey jabkaas makaa keliya maya wa ana allaha allana ka horay ku cadsanta arrin waa kaa ku labaad baa jire wa ana allaha allana wa ana lilkaafiriin ha wafaduuquuhu dhadhamiya daa almru arrinku dalikum kii naaweeye ee faduuquuhu dhadhamiya wa ana lilkaafiriina weye arrinku arrinku waxaa kaloo uu yahay wa ana lilkaafiriina gaalada inuu u sugnaaday cadaaba naari naar cadaabkeed inuu u sugnaaday labadaa weye arrinku in adduunyadana laydin ciqaabo laydin jabiyey dhadhamiya aakharana inaad naar cadaabkeed leedihiin saas way macanaa labada arrimood yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluhum ladbaar halkaa waxaa laga hadlaya haddii gaalada la kulmo inaysan banaanayn dadka muslimiinta inay cararaan oy gaalada ka cararaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo idaa goortii laqiitum aada kulantaan idaa goortii laqiitum aada la kulantaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay markaad la kulantaan zaxfan xaalatihin kuwa isu siqaya mutazaaifayn wey maana mutazaaifiina idinkoo isu siqayo iyaguna soo siqayaan idinkuna aada u siqaysaan haddaad kulantaan falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabooyinka ha u jeedinina waman yuwallihim ruuxii u jeediya yowmaidin maalinkaa duburahu dabadiisa ruuxii u jeediya ilaa mutaxarifan inuu yahay mid u leexanaya liqitaalin dagaal dagaal nin u xeeladaysanaya u leexanaya inuu yahay mooye aw amase mutaxayizan mid u dulmaya inuu yahay mooye ilaa fi'atin koox kale oo muslimiinta ah mid u dulmaya inuu yahay mooye labadaa arrimood mooye ruuxii dabada u jeediyahay faqad baaa wuu noqday biqadabin cara ayuu la laabtay oo min allahi xagga alla ka ahaatay wa ma'waahu hoyaadkiisi iyo xeradiisuna jahannamo weye wa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo ahaado jahannamo ayaa u xumaatay oo loo laabtay macna dadka iimaanka lehee alla rumeeyeyo haddaad gaalada la kulantaan zaxfan zaxfiga waxaa la yidhahdaa dabadoo lagu siqaa la yidhahda ama gurguurashadaa la dhahaa waxaase halkan laga wadaa markaad isu timaadaan idinkoo laba ciidanoo waaweyn ah laba ciidanoo waaweyn maxaa yeele ciidanku markuu weyn yahay xoog uma socon karo sidii ruux siqahayo oo kale dabada ku siqaya ama gurguuranayo oo kale u soconayo marka idinka oo fara badan ayaguna ay badan yihiin markaad isku soo siqdaan ood isu timaadaan oo aad kulantaan dabada ha u jeedinina ha ka cararina ruuxii dabada u jeediya maalinkaa isaga oo maalinka inta la kulmay labadii ciidanee waaweynaa ay kulmeen oo lays arkay ninkii jeesadoo cararaay cadho ilaahay xaggiisa ka ahaatay buu la laabtay maalinta qiyaamadana jahannamo ayuu geli meel loo ahaadana jahanama u xumaatay laba mooyaane labaa laga soo reebay laba ayaga loo ogol yahay inay dhabarka jeediyaan oo dabada jeediyaan baa jira labadaasi waa labade ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia wuxuu u jeedsaday dagaal baad u xeelabaysanaysa waxaad rabtaa inaad baqadirto yani ninkii aada ishayseen baa waxaad ka dhigaysaa sidii adigoo ka cararahayo kaleeto waxaad rabtaa dabin iyo meel aad rabtaa meel baad rabtaa inuu kuu soo galo inaad markaa ku rogaal celisaad rabtaa waa taatiig dagaal wey ha qaab dagaaleed iyo taatiig baad u gelaysaa markaasaad iska dhigaysaa sidii wax u cararayo kaleeto wuu ku soo daba ordaya markaasaad isku laabaysaa macna mutaxarifan liqitaalin waa xeelo dagaal wey xeelo dagaal baad u cararaysaa waad kusoo jiirinaysaa waad cararaysaa waad kusoo jiirinaysaa waa middaa way taasi ta labaadi waxa weeye aw mutaxayizan ilaa fi'atin meeshan aada dagaalka kaga jirto mooyaane qolo kale koox kale oo muslimiinta ah baad doonaysaa inaad ku biirto saas daraaddeed baad dabarka u jeedsood meesha uga baxday taasi iyadana eed male saas way macana masalan waa lagaa xoog batay waad baxday oo koox kalead ku biiraysa halkanaa macnaha waxa weeyaan aada dagaalka kaga jirtay baa waxoogaa arrintii macnaha yaro cuslaatay taatiig ahaan baad iyadana u baxdo koox kalaad ku biiraysaa ama ciidan kalead u tegaysaa iyadana dhibaato male labadaa haddaysan ahayn wixii ka soo hadhay ruuxii dabarka jeediyo cararaay maalinkaa isaga ah cara ilaahay buu la noqday subxaana wa tacala waxaa arrinka saa loogu adkaynaya waxa weeyaan xaalkaan sahlanayn maalinkaa ninka ciidanka ka dhex kooxo cararaay ciidanku jebini sooma leanna dadkiio dhan sii wada jeeda mid kamida hadduu cararo boodo ninka garabkiisa fadhiyaayo inuu cararo isagana waa ku qasbay saas way macana marka ninkan ciidankii buu jebin rabaa balaayuu horseedhayaa sunno xun buu jidaynaya waxaaba sabab u dhidhici karaysaba inuuba sabab u noqdo jab weyn oo ku yimaado ciidanka inuu sabab u noqda laga yaabo saas daraaddeed maadaama uu balaayo furo u yahay ciqaabtaasuu ilahay ka ratibay subxaana wa tacala saas way macana ayib culimada qaar ka mid a waxay leeyihiin waciidkan iyo goodigani wuxuu ku saabsanaa saxaabadii dagaalka beder ka qayb gashay saasay leeyihin laakiin waa laga xoog badan yahay ra'yigaasi ra'yiga ay u badan yihiin culimmadu waxa weeye aayaddu inay caam tahay xilli walbana xukumkeedu taagan yahay ruuxa muslimkaana goobta dagaalka inuu ka cararo aan loo ogoleen xeelo dagaal inuu baxa mooyaane sidaana waxaa faa'ideynaya xadiiska nabiga sal lla lay wasalam ijtanibuu sabca almuubiqaat bu nabig sal ly slm toddobada dadka halaagta ee naarta iyo cadaabka ilaahay ku halaagta ka dheeraada buu nabi uri sal ly slm toddobadaa waxaa ka mid a toddoba dambiye waaweyn waxaa ka mid a watawallii yowma zaxfi buu nabi uri sal lay slm maalinta layshelo oo muslimiinta iyo gaaladu ishelaan ruuxa jeedsada iyo jeedsiga la jeedsidaayo waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee ruuxa ilahay cadaabkiisa u waajibiya subxana wa tacala saas maana marka arrin halisteeda lo ayadda marka in lagu daayo muxkamo weeyaan horta mansuuqa ma cumuum weeyaanoo saxaabadii iyo maalintii beder khaas kuma ahayn ayaguna way gelayen wey macana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo idaa goortii laqiitum aada kulantaan aladiina kuwii markaad la kulantaan kafaruu gaaloobay zaxfan idinkoo siqaya ayib idinkoo isu siqayo yani waxa weeyaan isu socdo idinkuna aada ciidan culus tihiin ayaguna ciidan culus ayihin wey macana falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaara dabooyinka ha u jeedinina waman yuwallihim ciddii jeediya xayizan inuu yahay mid u dulmaya oo ku biiraya ilaa fi'atin koox kale mid ku biiraya inuu yahay mooye oo kooxda kalo koox kaloo ciidan kaleu ku biiraya walow ciidankaasi eriyadaaba yuusan ka dhowaanin oo ha fogaado xataa waxay leeyihiin culimmada qaar ka midi iyo aimada salafku waxay leeyihiin saxaabadu xataa waxaa suurtagal ah ciidankii magaalada joogay iyo amiirkii muslimiinta iyo madaxdii iyo meeshay joogeen hadduu u laabtoo aadaayay dantuna markaa kalifaysaa waa soo gelaysaa aw mutaxarifan aw mutaxayizan ilaa fi'atin bay soo gelaysaa maxaa yeelay fi'atu lmu'miniina magaalooyinkana waa joogtaa yani meeshaa markaa uu ka dagaalamayana waa joogaa kolba meeshii ugu dhow ayuu aadaya wy maana taasi dhibaato male maana aw mutaxayizan inuu yahay mid u dulmayo mooyaane ilaa fi'atin koox kale oo mu'miniinta ah faqad baa'a wuu laabtay labadaa midkood inuu yahay mooye ruuxii dabada u jeediyahay faqad baa'a wuu laabtay biqadabin cadha ayuu la laabtay oo minallahi xagga alle ka ahaatay wa ma'waahu hooyaadkiisuna jahannamo weeye wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru makaan loo ahaado oo loo noqdona jahanamaa u baas lahaatay wey macnaha aayadda waxaa qaydaysa xukunkeeda aayadda loo yaqaano aayatu dicfi oo utegi doona alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayni biidn illah wallahu maca saabiriin marka aan la ogolayn inaad cararto oo dabarka jeedisaay waa markii gaalada aada iska soo horjeedaan iyo ciidankaad ishaysaani ama aada isla eg tihiin ama hadday idinka badan yihiin laba labalaabkiina ayna ka badnayn laba nin baad ishesheen kama carari karti saddex hadday noqdaan laakiin waad ka carari karta toban baad tihiin labaatan kama carari kartaa soddon hadday yihiin laakiin waad ka carari karta ama shan iyo labaatan ay yihiin aayaddaasaa qaydi doonto marka aan lagu ogolayn inaad cararto waa markuusan ciidanka kaa soo horjeeday labalaabkaa uusan ka badnayn markaa wey maana markaasaan la ogolaynoo dembigani ka dhalanay laakiin hadday intaa ka badan yihiin markaa waa la ogolyahay wey maana falam taqtuluuhum walakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walakina allaha ramaa aayadan waxaa lagu muujinaya wixii meesha ka dhacay ilaahay inuu maamulay subxana wa taala ilahay baa sameeyey addoommada iyo waxay samaynayaanba inuu ilaahay leeyahay oo isagu uu qadaray ayaa aayaddan lagu muujinaya falam taqtuluuhum maydaan laynin gaaladii meesha lagu laayay idinku xooggiina iyo xeeladiina kumaydaan laynin walaakina allaha allahse qatalahum laayay wamaa ramayta maadan ganin quruurihii ama caradii maadan ganin id waktigii ramayta aada gantay walaakina allaha allahse ramaa ganay waliyubliya inuuinuu waliyubliya inuu siiyo ama u nimceeyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa xaalay ka ahaatay balaa'an nicmo inuu ugu nimceeyo xasanan oo wanaagsan sidaas daraaddeed buu facala dalika kaa u sameeyey facala dalika kaa wuxuu u sameeyey inuu mu'miniinta u nimceeyo nicmo wanaagsan ina allaha alla samiicun midkii maqal badan weeye caliimun oo ogaansho badan dalikum kiinas algaradu ujeedadu dalikum kiinaw qasadku waa kaa wa ana allaha alla wey muuhinu kaydiilkaafiriina gaalada dhagartooda mid taag daraysiinaya inuu yahay wey arrinku arrinku waa labao waxa weeyaan qasadkiiyo ujeeddadu waa taas oo horta in laydin nimeeya ta labaadna inuu ilaahay gaalada dhagartooda uu dabcin doono oo rabbi subxana wa tacala daciifin doono ma aada maydaan laynin balele saxaabadiiyo raggii meesha lagu laayay toddobaatanka ahaa ee gaalada ahaa idinku maydaan laynina ilaahay baa laayay saas maana macnaha waxaa laga wadaa alla subxaana wa tacaala idinka iyo waxaad samaynaysaan ba isaga abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun alla isagaa idin abuuray idinkiiyo ficilka waxaad samaynaysaan idinku sabab baad ahayde laakiin layntan nimanka la laayay ilaahay baa qorsheeyey asbaabtana ilaahay baa diyaariyey xooggiina iyo xeeladiina marka la fiiriyana kuma fillayn inaad laysaan raggaas laakiin ilaahay qorshe uu dejiyey baa lagu laayay malaa'ig baa ka soo qayb gashay rabbi baa horey u qorsheeyey idinku maydaan kusoo talagelina dagaalka talagal la-aan buu ilaahay diyaariyo isukiin keenay rabbi baa laayay idinku maydaan layn xoogii xeeladiina ma ahayn waficlan saas adiga salaadaad tukanayso soo ilaahay kuma karsiin oo soonkaad soomayso soo ilaahay ma leh ilaahay baa ku karsiyey subxana wa tacala oo kuu qadaray oo ku waafajiyey saasaa laga wada talabaadi waxa weeye rasuulkeena sal alay wasalam dagaalku markuu bilowday dagaalku markuu bilaabanayo oo laysu saftay ayuu nebigu sal alay wasalam intuu cara cantoobiyey buu gaalada ku saydhay markaasuu yidhi shaahat ilwujuuh caradii uu saydhay baa gaalada indhahoodii iyo sankii iyo afkiiyo meel walba ka gashay markaasay caradii intay ku mashquulsanaayeen baa laga faa'idaystay intay indhaha maramaranayeen oo carada iska saarahayeen baa laga faa'idaystay marka waxaa laleeyahay caradaa aada gantay adigu gantay laakiin yaa gaadhsiiyey meeshay gaadhay maxoog aadleedaad ku gaadhsiis maya caadi maaha carro aad saa u saydhay hal ruux iyo laba ruux inay gaadho waa suurtagal laakiin ciidan dhan oo kun ah inay kulligood indhaha ka wada gasho ay ku mashquulaan oo laga faa'iidaystaayey ma hawl buu samayn karaa maya walaakina allaha ramaa marka u fiirsa nebiga waxaa loo sugayaa ganid id ramayta baa laleeyahy haddana ilaahay baa gana baa laleeyahy waxaa laga wadaa ganidda nebigu waa ganay carrada isagaa sayday laakiin carradu inay midhihii laga rabay dhaliso oy gaalada indhaha ka gasho oo ay qayb ka noqoto dagaalka guushii laga gaadhay inay asbaabtii mid ka mida noqoto yaa iska laha allah waa iska laha subxana wa tacala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa way maca laba qolo oo ka mida yani firaqa lumay oo ahlu sunna dariiqadooda ka lumay bay aayaddu radinaysa laba qolo qolo waa nimanka la yidhaahdo qadariyada oo yidhi alla subxaana wa tacaala afcaasha addoommadu ay samaynayaan way ka madax bannaanta ayagaa isu taliya iyagaa sameeya isaguna wuxuu ka war helaa uun markii ay wax sameeyaan un niman qadariya yidhahdo khayr daran baa warkaa ku kacay nimankaa aayaddu way radinaysaay waxaa la yidhi falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum walaakina allaha qatalahum ayagay radinaysa walaakina allaha ramaa ayagay radinaysa saas way macanaa qolada labaadna waa niman jabriye la yidhahda oo waxay yidhaahdeen addoommadu kuwaasay yidhaahdeen meesha ka saar oo la dagaalamo radiya markaasay middoodii mid ka daran bay ku dhaceen waxay yidhahdeen addoommadu inay la madax bannaan yihiin waxay samaynayaan iskaba dhaafa waaba qasban yihiin bay jirta khiyaar maba lahaba sidii ul aad gacanta ku hayso saad adigu doonto aad u wadwadayso saasunbaa loo wad maqaadiirta ilahay baa ku tasarufto ayagu khiyaar maba lahaba waxbana maba sameeyaan ilahay unbaaba ku adeegto wuxuu doono ku sameeye ayaguna saasa yidhahda jabriil la yidhaha kuwaasi kuwaana waxaa radinaya yani markii la yidhi uu rabbi yidhi id ramayta soo nabiga ganitaan looma sugin waa gantay baa la yidhi oo ficilkii nabiga inay ganitaanku ku dhacay baa loo sugay taasina waxay radinaysaa qoladaas natiijadu waxa weye murtida hadalka murtidiisu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa wax walba qadaray addoommadana khayr ka waafajiya addoommaduna khiyaar ay wax ku sameeyaan bay leeyihin laakiin khiyaarka ay leeyihiin ilaahay doonidiisa iyo mashiicadiisa hoos taallaayo raacsanta wuxuusan alla doonin meesha ka dhici maayo saas way macana waxaa la yidhi marka ujeedadu wataa ujeedadu waa taa dhacday oo maxay tahay taa dhacday daalikum xaggee la ishaaraya daalikum waxaa la ishaarayaa nicmaynta ilaahay uu mu'miniinta u nicmeeyey oo guusha ugu nimceeyey arrimo kaasa le tii hore sooma soo maray daalikum oo gaalada jabkii gaadhay waa lasoo tilmaamay tanna waxa weye mu'miniinta nicmadii loo nimceeyey waxaa la yidhi dalikum algaradu dalikum qasadku waa kaa ka labaad weeyo intaa keliya kuma ekee wa ana allaha muhinu kaydi lkaafiriina waa dagaalada soo socda xataa dhagartooda iyo shirqoolkooda ilaahay baa daciifin doona kanna ilaahay baa ku jebiyoo idiin nicmeeyey kuwa soo socdana dhagarta iyo shirqoolkay dhigayaan rabbi baa daciifin doona subxana wa tacala saas way macana falam taqtuluuhum maydaan laynin walaakina allaha allase qatalahum dilay oo laayey saas way macana guusha meesha ka timid ilaahay baa lahaa subxana wa tacala walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla waa nagii soo mar beder ilaahay baa idiin hiiliyey idinkoo yar oon awood lahayn wamaa ramayta ma aadan garin nebiyow id waktigii ramayta aad gantay quruuraxa markaad gantay iyo carada ood sayday ma aadan ganin walaakina allaha allahse ramaa ganay wamaa ramayta maadan gaadhsiinin id waktigii ramayta aad gantay meeshii aad ku tala meeshay gaadhay adigu maadan gaadhsiinin walaakina allaha allahse ramaa gaadhsiiyey wy mana meesha ilaahay baa gaadhsiiyey ay gaadhay weliyibliya inuu imtixaano weliyibliya inuu nicmeeyo daraaddeed oo u siiyo almu'miniina mu'miniinta minhu xaggiisa balaa'an nicmo inuu ka siiyo xasanan oo wanaagsan ayuu facala dalika sidaa alla u sameeyey subxana wa tacala ina allaha alla maxaa yeelay samiicun midkii maqal badan weeye ducadiinna iyo baryadiinna iyo hadalkiina caliimu xaalkiinana aada ula socdo og wey rabbi subxana wa tacala dalikum kiinaasi algaradu ujeedada iyo qasidku dalikum kiinaa wey oo in laydin necmeeya iyo wa ana allaha alle muuhinu kaydilkaafiriina gaalada dhagartooda kii yani waxa weye tabar tabar dhigay muuhinu kaydilkaafiriina gaalada dhagartooda kii taag daraynaya oo daciifinaya inuu yahay weeye saas way maana arrinku waa kaa hore iyo kanba oo waxaa laga wadaa xataa dagaalada soo socda tabartooda iyo awoodoodi iyo dhagartooda ilaahay baa daciifin doona saas way maana in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu wain tantahuu fahuwa khayrun lakum in tastaftixuu haddaad furud dalabtaan in tastaftixuu haddaad guul dalabtaan guul dalabtaan ama mehe aada xukun dalabtaan in laydinkala xukumo idinkiiyo muxamed haddaad dalabtaan faqad jaa'akum waxaa idin yimid alfatxu xukunkii waa idin yimid ama guushii waa idin timid wain tantahuu haddii aada joogsataan ood ka reebtoontaan beeninta iyo gaalnimada fa huwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tacuuduu haddaad noqotaan gaalnimadii iyo beenintii nacuud annaguna waanu ku noqon inaanu idin jebinno walan tuqniya deeqi mayso cankum xaggiina fi'atukum jamaacadiinu deeqi mayso shay-an waxba idinka deeqi mayso walaw katurad haba badate si kastaba ha u badnaata jamaacadiinu wax idiin tari mayso wa ana allaha allana maca almu'miniina mu'miniinta la jirankoodu ahaaday macnaheedu waxa weeye ayadda ay ka hadlaysaa abu jahal ninka la yidhaahdo oo ciidamada gaalada maalinkaa wato oday u ahaa quraysh dagaalkeeda isagaa oday ka ah raggii meesha lagu dilay buuna ka mid ahaa markii dagaalku bilaabanayay buu duceeyey markuu nebigu ducaynayay abu jahalna waa ducaynayay waa cajiib abu jahalna ilahay buu baryay wuxuu leeyahay allahuma aqطacna liraxim waataana bima laa nacrif faaxinhu lghadaata bulay ilaahu labadanada midka qaraaba goyska ah waxaan horay loo aqooninna la yimid ilaahu midkaas saaka halaag bulay ilahay wuu baryahayaa waxaa kaloo iyadana soo aroorto xadiiska waxaa wariyay axmed iyo xaakim iyo nasaa-i baa wariyey waxaa kaloo iyadana soo aroorto kutubta siirada ku soo aroortay reer quraysheed markay ka soo ambabaxayeen magaalada maka ayaa waxay qabsadeen kacbada daaheeda marada kacbada saaran astaarulkacba ayay ku dhageen markaasay meeshaa ilahay ku baryeen subxana wa tacala waxay yidhaahdeen ilaahayow waad ogtahay inaanu nahay kuwii gurigaaga deganaa beydkaaga kuwii deganaa inaanu nahay xujaydaada nimankii waraabin jiray inaanu nahay oo u adeegi jiray ninka maxamed la yidhaahdana dadkiibuu qaybiyoo kala geeyey qaraabadiisiina waa gooyey aabbayaashii iyo awowyadiina caqli xumo iyo caqli fudayd buu ku xukumay diintii hore iyo dhaqankii iyo caadadiina wuu yani waxaan waxba ka jirin buu ka soo qaado waa ceebeeyey ilaahu waxaan kaa baryaynaa labadanada midkii gar daran inaad maanta baabi'iso nimankairhawaara waxaa marka ilaahay yidhi aayaddanaa soo degtay marka waxaa la leeyahay in tastaftixuu faqad jaa'akum lfatxu soo maydaan codsanin in idinkiiyo muxamedkiinii gar daran la xukumo oo laydin kala xukumo soo maydaan codsanin xukunkii waa idin yimid wey saasaa ilahi kutuga subaa muxuu xukunka yimid hadda kii gar lahaabaa la garsi iyagii oo gar darnaana way ku foorasatay saas faqad jaa'akum lfatxu saasaa la yidhi haddaad daysaan ood halkaa arrinta kaga hadhaan oo gaalnimadiiyo dagaalka aad ku haysaan rasuulka aad halkaa ku joojisaan saasaa idin fiixan haddaad ku noqotaanna annaguna waan ku noqonaynaa bu rabbi subxana wa tacala haddaad dagaalka ku noqotaan oo beenintiiyo gaalnimadii ku noqotaan annaguna inaan idin jebinaanu ku noqonaynaa bu rabbi subxana wa tacala ku noqda waanu ku noqonayna saas wey macana waxa ay idiin tarayso kooxdiinna iyo tiradiinna iyo dadkiinna iyo jamaacadiinna haba badatee waxba idiin qaban mayso saas weya ma ilaahay ninuu la dagaalamayaa ciidan badan iyo tichnika iyo hub iyo technolojiya wax u qabanaysa maya waxba idiin qaban maysa bu rabbi ilahi subxana wa tacala marka ilaahay isu dhiibo oo ka noqda w weli mid baa idiin furan intii nii tagta mooyo inta laabani soo noqda inaad khaldantihiin isgarate ee soo noqda oo jidkaa ka noqdaa laleey iridaan loo furaya alla subxaana wa tacaala mu'miniintuu la jiraayo rabbi uu garab taagay wa ana allaha maca almu'miniina inuu yahay buu facala dalika saa u sameeyey inuu mu'miniinta la jiro baa arrintu saa ugu dhacday oo laydinka reeyey muslimiintana guusha loo siiyey iyo libta macna in tastaftixuu yaa lagula hadlaya hadalkaa marka quraysh baa loo jeedinaya in tastaftixuu haddaad dalabteen in laydinkala xukumo idinkiiyo maxamed ama aada guul iyo lib dalabteen faqad jaa'akum waa idin yimid alfatxu xukumkii waa idin yimid ama liftii waa idin timid oo ciddii lahayd baa la siiyey oo rasuulka iyo saxaabadiisa sal lay slm wain tantahuu haddii aad joogsataan ood reebtoontaan ood arrinta halkaa kaga hadhaan fa huwa kaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan aakhra iyo adduun wain tacuuduu haddaad noqotaan ood gaalnimadii ku noqotaan iyo dagaalkii nebiga aad ku haysteen nacud annaguna waanu noqonaynaa dhacdadaasoo kalean ku noqonaynaa oo inaan idin jabinaa macnaha walan tugniya deeqi mayso oo tari mayso cankum xaggiina fi'atukum jamaacadiinni iyo kooxdiinnu shay-an waxba idiin tari mayso walow katurad haba badate nin ilaahay la dagaalsan yahay dad badan iyo ciidan badan waxba u qaban maayo wa ana allaha alle maca almu'miniina mu'miniinta la jirankooda inuu yahay oo uu u hiilinayo facala dalika saa u sameeyey inuu ilaahay mu'miniinta la jiro buu saa u yeelay oo libta u siiyey idinkana idiin jabiye wey yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha warasuulahu walaa tawallow canhu waantum tasmacuun mu'miniintii baa hadda la siinaya talooyinka dagaalka mar labaad baa lagu noqon doonaa iyo qisadiis qaybo ka mid aan dib lagaga hadli doonaa laakiin dagaalka dhexdiisiiba waxaa la soo geliyey rabbi subxaanau wa tacaala irshaadaad iyo awaamir uu siinayo muminiinta yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo atiicu allaha alla yeela wa rasuulahu iyo rasuulkiisa yeela walaa tawallow ha jeedsanina canhu xaggiisa ha ka jeedsanina alle iyo rasuulka xaggiisa ama rasuulka xaggiisa ha ka jeedsanina walxaal antum idinku tasmacuuna aada maqlaysaan aayadaha laydinku dul akrinayo idinkoo maqlaya ha ka jeesanina rasuulka walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha ahaanina qaaluu yidhi samicnaa waan maqalay walxaal laa yasmacuuna aynan maqlayn ayagoon maqlaynin kuwa yidhi waanu maqalay kuwaasoo kale ha noqonina maxaa yeelay ina shara dawaabi waxyaabaha dhulkas ku socda ka ugu shar badan addawaab waa waxyaalaha dhulka dushiisa ku tukuba nooha xayawaanaadka iyo cayayaanaadka iyo kulli ina shara dawaabi noolaha dhulka dushiisa ku socda ka ugu shar badani cinda allahi ilaahay agtiisa assummu waa kuwa dhagahla albukmu ee hadalkala afle waxba aan hadli karin aladiina kuwaasoo laa yacqiluuna aan waxba fahmaynin wax kas aan ahayn waxba kasayn walow calima allahu alla hadduu ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayran khayr hadduu ku ogaan lahaa la asmacahum wuu maqashiin lahaa walow asmacahum hadduu maqashiiyana la tawallow way jeedsan lahaayeen walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa jeedsada ay yihiin caadadoodaaba inay jeedsadaana macna war dadka iimaanka lahow alliya rasuulkiisa yeela oo sida ay idinku talinayaan qaata oo iyaga ka amar qaatoo ka dambeeya waxay idinka reebeen daaya waxay meesha idin fareen iyo waajibaadkana qaata ha ka jeesanina rasuulka xaggiisa idinkoo maqlaya idinkoo ilaahay aayaadkiisa laydinku dul akriyay oo axaadiista nabiga sal alay waslam dushiina lagu akriyay ood xujooyinka maqlaysaan ha ka jeesanina macnaheedu waxa weye markaad cilmi yeelato kadib oo loo baahnaa cilmigii inaad camal ula timaado dhaqan geliso cilmigii markaad yeelato kadib aad jeesani ruuxu isagoo jaahila jahli inuu la jeesadaayey waxay ka fudud tahay inuu markuu cilmi yeesho kadib uu jeesado wa antum tasmacuuna saasaa laga wada ha noqonina kuwa yidhi waanu maqalay ayagoon waxba maqlayn waa kuwe wuxuu leeyahay ibnu jariiri tabari caleyhi raxmat ullah waa mushrikiinta waanu maqlaynaa bay leeyihiin oo maqalkay maqlayaan waa maqalka dhegtooda ku dhacay midda ilaahay u diidan yahay ee yidhi waxba ma maqlayaanna waa samaaca fahmin wa qabuulin waintifaac yacni waxa dhegtooda ku dhacaya maqal ah inay qaataan oo yeelaan oy ku intifaacaan oy si fiican u fahmaan mayna yeelanin oo maqalka noocaasa ma hayaan laakiin haddana waxay leeyihiin waan maqalay maxay maqleen rasuulkao qur-aan akrinaya maqle xujooyin la sheegaya maqle dhegta kaga dhacday laakiin maqalkii fahamka iyo intifaaca ahaa kaa isagaa ma hayan sidiisaba samica samicada laba macnaa samicada luqada carabiga maqalka dhegta kaaga dhaca waa la yidhahda maqal yeelitaan la socdana waa la yidhahda samica allahu liman xamida markaad hadda leedo samica allahu liman xamida alla ha maqlo ciddii mahadisa ma ha maqlo oo un yani uun ha maqlo baa laga wada maya ha ajiibo oo ha yeelo wey ha ajiibo oo ha aqbalo sooma saasoo kale wey samicada hadda meeshan kusoo arooreysa qaarna maqalka dhegtaa laga wadaa qaarna maqalka qalbiga iyo yeelitaankiisa laga wadaa midda loo diidan yahe laleeyahay maynan maqal waa maqalkii qalbiga oo yeelitaan iyo ku intifaacid ah midda laleeyahay maqalka iyagu sheeganayaanna waa maqalka dhegta oon fahamku la soconi wey maana saas weya ha noqonina kuwa marka noocaasoo waan maqalayne iyagoo waxba maqlin oo waxba fahmin oon qaadanin ilaahay intuu abuuray oo dhulka dushiisa ku socota ka ugu shar badani kuwa ugu shar badan ilaahay agtiisa iyo xukunkiisa waxa weeye kuwa dhagahla oo xaqa maqalkiisa ka dhagala afla oo hadal aan hadlinoo xaqa ku hadalkiisa ka afla albukm waxa weeye kuwa aan hadli karin xaqiibay ka afla yihiinoo xaqa ku hadalkiisa dhibaya maba kari karan kuwaasoo wax kas aan ahayn waxba ma kasi karaan waa gaalada gaalada iyo munaafiqiintu waxay ka siman yihiin ilaahay xujajkiisa iyo baraahiinta uu soo dejiyey kutubtiisa iyo dhaxalkii rusushu ka tageen ma maqlaan mana kasaan mana fahmaan saas daraaddeed dhagaha ku yaalla iyo qalbiga ku yaalla iyo indhaha ku yaalla sidii iyagoo jirin oo kale ka dhigay waxaan ku oolin oo kale kaga tahay macna saas maxaa yili xukunkii hadduu kugu yaalloda ku intifaacayn muxuu kugu yaalla soo faa'iide darro maa meeshii ilaahay ugu talagalay haddaadan xuginkan uga faa'iidaysanaynin wax uu kuugu yaallo waa bilaash sidii isagoo kugu oolin oo kale uga dhigan tahay macna rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo sheegay nimanka khayr darradooda haddii alla subxaana wa tacaala uu khayr ku og yahay dhexdooda wuu maqashiin laha hadduu khayr dhexdooda ku ogya maxaa wax loo maqashiin lahay wax u fahmi layihin ugu intifaaci u qaadan layihin haddaad tidhahdo khayr laawayaal weeyaan khayr baan lagu ogeyn hadduu alla khayr ku og yahay wuu fahansiin lahaa wayna ku intifaaci lahay laakiin khayr laawanimadooda xataa hadduu alla fahamsiin lahaa oo intifaaca inay ku intifaacaan xataa loo fududayn lahaa way ka jeesan lahayn saas maana bama fiirso meesha la gaarsiinayo khayr darradooda iyo inay yihiin dad xun oo aan yani lahmudanin ma mudna in wanaag la siiyo khayr daradaa daraaddeed buu alla ku ogay sidaas daraaddeed baa waxaa looga leexinayaa inay fahmaan laakiin xataa haddii la fahamsiiyo oo intifaacii loo fududeeyo ooy fahmaan way ka jeesan lahayn saasma xataa hadday intay xujada si fiican u fahmaan haddana ay karaan oo inay qaataan oy ku dhaqmaan oo ku intifaacaan ay karaan mayna yeeleena way ka jeesan lahayn barbi subxana wa tacala rabbi marka wuxuu og yahay wax haddii aan weli dhicin aananna dhici doonin haddii uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa buu garanaya nimankani xaqa qaadan maayaan fahmina maayaan kuna intifaaci maayaan laakiin hadday dhici lahayd kama soo qaade inuu alla fahamsiiyo oo intifaac siiyo kama soo qaade xumaantooda mayna ku sugnaadeena way ka noqon lahay saas man marka khayr daradaasoo ilaahay uu ku og yahay ayaan waxbaban loo fahamsiinayninoo intifaacna loo waafajinayn man saas w yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo atiicu llaha alla ateeca warasuulahu iyo rasuulkiisa walaa tawalluu ha jeesanina canhu rasuulka xaggiisa ha ka jeesanina walxaal antum idinku tasmacuuna aad maqlaysaan waxa laydinku dul akriyay walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina waa gaalo ama munaafiqiin qaaluu yidhi samicnaa waan maqalay dhegtay ka maqleen walxaal hum iyagu laa yasmacuuna aynan maqlaynin oo qalbigooda uusan maqlaynin aynan yeelaynin oo intifaacsanaynin wey macna maqalkaasna makaasaa laga wada ina shara dawaabi inta tukubta waxyaabaha dhulka ku tukuba ee ku socda ka ugu shar badani cinda allahi ilaahay agtiisa iyo xukunkiisa assummu waa kuwa dhagahla ee xaqa ka dhagala makhluuqaadka dhan jamaadaadka soo wada jamaadaad iyo xayawaanaad iyo makhluuqaadkaa kale ilaahay bay u sujuudsan yihin waa adeexsan yihin laakiin inta ilaahay jidkiisa ka fallaagowday ee ugu shar badan makhluuqa waxa weeye waa bini aadamka iyo jinka intooda khaldan ee kharribow makhluuqa dhan isku dudu malaa'igta yacni waxa weeyaan jamaadaadka kuwa sare jira iyo kuwa hoose dhulka jooga kulli markaad isku darto ilaahay bay adeecsan yihin wax yar oo jin ama insiya mooye marka inta kale loo fiiriyo wax yar noqonaya mooye oo fallaagaa mooye inta kale ilahay baa dacsay intaasaa marka khalqiga ugu shar badan ina shara dawaabi cinda allah assubmu way kuwa dhagahalo xaqa ka dhagala albukmu oo hadal kala aan hadlin oo xaqa aan ku hadlin xaqa ku hadalkiisay kaiyo ka aflaayihin alladiina kuwaasoo laa yacqiluuna aan waxba kasaynin oo waxgaradka ahayn yani waxa weeyaan wax anfacaya iyo waxa dhibaya toona ma kala garanayaan walaw calima allah hadduu alla ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayran khayr hadduu ku ogaan lahaa in khayr uun ay leeyihiin wax yarba haatee hadduu alla ogaan lahaa law calima allah hadduu alla ku ogaan lahaa fiihim dhexdooda khayran khayr la asmacahum wuu maqashiin lahaa samaaca fahmin wa qabuulin yani maqal faham iyo qaadasho la socoto ayuu maqashiin lahaa ayib laakiin ilahay wuxuu ogaaday haddii la maqashiiyo xataa inaysan qaadanayn soo ma la fahamsiiyo saas daraaddeed muxuu yidhi walow asmacahum hadduu maqashin laha oo maqal ay faham iyo qaadash intifaac la socdo haddii la siin lahaa xataa la tawallow way jeesan lahaayeen oo way ka jeesan lahayn markay fahmeen kadib bay ka jeesan lahayn walxaal hum iyagu mucriduuna kuwa jeesada ay yihiin caqli ma leh maxaa yeele caqli hadday yihiin munaafacaadkooday garan lahayen way macana walxaal hum mucriduuna caadadooda waxay tahayba inay jeesadaan oy xaqa ka jeesadaan oo xaalkoodaaba saa iska yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo istajiibuu yeela lilahi ilahay ajiiba iyo walirasuuli rasuulka idaa goortii dacaakum rasuulku uu idiin yeedho limaa shay markuu idinku yeedho xaggiisa yuxyikum idin noolaynay waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla yaxuulu inuu kala teedayo bayna almari ruuxa iyo wa qalbii qalbigiisa dhexdooda inuu kala teedayo waanahu isagu waanahu amar yoshaani ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydin shirinayo oo xaggiisa laysuukin ururin doono wattaquu iska jira fitnatan fitno iska jira fitnadaasoo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey oo minkum idinka idinka mida khaasatan gooni ahaan ayaga aan gooni ku noqon doonin waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla shadiidu lciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay wey ciqaabtiisu inay adag tahay ogaana saas way macana muminiintiiyow haddii alla idin yeedho muminiintii alla rumeeyeyow waxaad yeeshaan alla iyo rasuulkiisa yeela markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya muxuu yahay waxaa rasuulku dadka ugu yeedhaya dadka noolaynaya waxa uu ugu yeedhayaa ku baaqayaa xaqa qaata waxa uu dadka ugu yeedhayaa waa qur-aanka wuxuu ugu yeedhayaa waa iimaanka iyo islaamnimada waxa uu ugu yeedhaya waxaa ka mida nolosha ku jirta waa xarbiga iyo dagaalka oo ti hadda laga soo sheekaynaya waxyaabahaasuu idinku yeedhayaa oo nolol idinku jirta yeela noloshan hadda laga hadlayo waa nolosha xaqiiqiga w ile noloshaa laba ah nololna waa nolosha jidhka nololna waa nolosha qalbiga nolosha qalbigu waa iimaanka iyo ilaahay xaqii uu soo dejiyo qaadato waa nolol cusub nololna waa nolosha noolaha dhan ka siman oo xooluhu nool yihiin oo macnaha waxa weeyaan ay xayawaanaadku nool yihiin oo shimbiruhu nool yihiin oo bini aadamku nool yihin taa waa nolol caam laakiin noloshani waa nolol khaaso waa nolol iimaaneed oo qalbiga gasha maxaa yeele qalbiga aan iimaan ku jirin waa bakti saas maana saas daraaddeed baa gaalada rabbi subxaana wa tacaala meelo badan wuxuu ka cabiraa inay yihiin amwaatun waa bakti leanna qulubtooda bakti noloshii xaqiiqaya iimaanku ma gelin marka rasuulku markuu idinku yeedho wax idin noolaynaya oo qalbigiina noolaynaya oo maslaxadiina iyo dantiina ku jirto yeela hadiidina yeela dantiina ma garanaysaan saasu macna waa kan soo marnay xadiidkii abu saciid ibni mucalla rasuulku wuu soo maray sal lay slam isagoo tukanay saxiix buhaari baa soo saaray buhaari baa soo saaray isagoo tukanay soo maray markaasuu u yeedhay nabigu sal lay waslam salaadiisii buu iska sii wato markuu dhamaystay buu u yimi nabiga sal lay slam wuxuu yidhi maxaad iigu imaan weyda markaan kuu yeedhay wuxuu nabi alla waan tukanay wuxuu rasuulku yiri sal lay slam soo ilaahay ma odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum xataa salaada haddaad ku jirta inaad soo baxdeen nabi maxamed baan ku yeedhay salawatu rabbi wasalam caleyh saas wax nolol idinku idin noolaynayaa la idinku yeedhay idinkuna waad madaxa beegaysaan oo waad isgiijinaysaan maxaa idinku dhacay saas macna yeela waxaad ogaataan alle inuu kala teedayo addoonka iyo qalbigiisa maxaa laga wada mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin macnaha laga wadaayo inuu yahay rabbi subxaana wa tacaala addoonka qalbigiisa isagaa gacanta ku haya isagaa u taliya gaalka iyo iimaanka isagaa isu diidan mu'minka iyo gaalnimadana isagaa isu diidan qalbigaaga saad doonta kama yeeli kartide ilaahay baa idiin dhaxeeya oo u taliya taana waxaa sii cadaynaya xadiiska nabigeena salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkii ahlu sunanka iyo axmed iyo soo saareen muslimna uu riwaayaadkiisa qaar ka mida soo saaray nebigu wuxuu badin jiray sal lay waslam uu ducada ugu badan uu ku ducaysan jiray yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbi calaa diinik allaha qalbiyada rogrogow qalbigayga diinta dusheeda ku sug saasuu nebigu ku ducaysan jiray sal lay slam markaasaa waxaa la yidhi nebi allow maxaa ducadaa u badisaa baa la weydiiyey miyaad noo cabsanaysaa markaasaa rasuulku wuxu yuri sal lay wasalam ina quluuba bani aadam bayna asbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa addoommada qalbiyadoodu ilaahay labadiisa farood dhexdooday ku jiraan siduu doonuna ilaahay u rogrogaa in shaaa azaaqahu wuxuu nabigu yuri sal alay waslam hadduu doono rabbi in shaaa aqaamahu wa in shaaa azaaqahu buu nabi yuri sal lay slm hadduu doonona rabbi waa leexin qalbiga hadduu doonona rabbi wuu toosini subxana wa tacala marka qalbigaaga ilaahay baa u taliya rabbibaa gacanta ku haya yaxuulu bayna almari wa qalbihi sidaasay mufasiriintaas intooda badani maraya oo haddii lagu yidhaahdo yani aayadda hore ay ku tidhi wixii noloshaadu ku jirta haddii lagugu yeedha yeel waxaad wax ku yeeli lahaydna qalbiga u yahay qalbigiina ilaahay gacanta ku haya maxaa kaaga soo baxay ilaahay weydiisa sooma marka natiijada kasoo baxay saas hanuunka ilaahay weydiisa oo rabbi barya oo inuu idinku sugo yani waxa weeyaan weydiista qalbigaagana inuu ilaahay hagaajiyo mar walba rabbi weydiiso subxana wa tacala sidaas wey maana adoonkiiyo qalbigiisuu kala teedaa waxaa kaloo iyadana suurtagal ah inay tahay rabbi sida uu u og yahay adoonka qalbigiisa ee uga warhayo inay macnaha laga warramayana waa suurtagal oo macnuhu saas yahayna waa macquul wey maana waxaad ogaataa rabbi subxaana wa tacala xaggiisa in laydin kulmin doono kadib waxaa la yidhi waxaad iska jirtaa fitno markay dhacdo aan khaas ku noqon doonin kuwii dembiga galay waxaa laga wadaa munkarka iyo dembiyadu markay bulshada dhexdeeda ka dhacaan oo qaar bulshada ka mid ah ay sameeyaan bulshada inteeda kale haddaynan ka hortegin oo dembigii uu noqdo mid laysku fiirsado ciqaab baa ka dhalanaysa ciqaabtaas ka dhalatay kuwii dembiga galay khaas ku noqon mayso way idin wada gaadhi hadday nabadgeliya darro tahay hadday cudurro ay yihiin hadday abaaro yihiin hadday ciqaab kale tahay ciqaabta dembiga aad ka aamusteen ka dhalatay kii dembiga galay ku khaas noqon mayse way idin wada gaadhi ciqaabtaa marka iska jiro seen isaga jirnaa waxaad isaga jiraysaan ciqaab dembigu markuu dhacayo ka hortaga la dagaalama xadiiskii nabigeena sal lay slam waa kii ahay saxiixa buhaari muslim ay soo saareen rasuulku sal lay wasalam tusaal bixi wuxuu yidhi ruuxa jidka ilaahay ku toosan ee ku taagan iyo midka xuduudda ilaahay ku dhacayee tillaabayahay waxay ka dhigan yihiin sidii dad dooni ka dhaxaysa oo kaleeto bad bay marayaanoo doon baa ka dhaxaysa waa la qori suurtay waa laba kooxood kooxna dabaqii hoosay fuuleen kooxna dabaqii saree doontay fuuleen badda dhexdeeda markay doontii marayso baa qoladii hoos ku jirtay baa waxay yidhahdeen war haddii aynu yani markay biyo u baahdaan intay kor fuulaan oo dabaqa sare tagaan halkaasay biyaha kasoo darsan jiren markaasay yidhahdeen war dhibkan inaguna haddaan iska dayn dadkan inaga korreeyana aynaan dhibin halkan inugu aadan intaan doonta ka duleeshanno haddaan halkan biyaha kasoo darsanno soo inoma fiicnaate taladaasay gaadheen waa go-aan wallahi waa fiicanta waa lasla garta doontii goor la duleylin rabo baa waxaa ka war helay nimankii kor saallaa dabaqa kora saarna wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam kuwa kor saaran hadday yidhaahdaan war inaga daaya iyaga iyo yani waxa weye iyaga iyo iyagunbaa baadii maxaa inaga gelin shuriyaa saraa ka qaad iyaga iyo dantoon hadday dhahaan khalaas ayagiyo dantooda hadday dhahaanayna gacanta qabanin wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam doontii way duulashadii biyihii baa soo gelaya doonay biyo galeen oo biyaha badda dhexdeeda maraysa banin baa ka badbaadi khalaas waa lagu dhammaanay haddiise laakiin markay maqlaan intay soo degaan gacmaha qabtaan oo yidhahdaan warinkaanu idinku dhacday hana halaagina oo hana baabi'inina oy gacmaha ka qabtaan ayagiina way badbaadinayaan ayaguna way badbaadayaan bu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh misaalka ma garata marka misaalku waxa weeye doontaan wada saarannahay waa noloshan magaalooyinka iyo suuqyada iyo nabadgelyada iyo caafimaadka iyo dawladda iyo qarannimada doontaan wada saarannahay waa mida ragga doonta inay duleeliyaan doonayana waa nimanka ilaahay khaladka ka galaye ka cadhaysiinayo ee dambiyada galay qolyaha haddaan laga qabanin doontu doontu badday geli hadday badda gashana waad wada gelaysaan oo hadda soo kuma wada jirna badda dhexeed haddaynu dhex taagan ya doonta raggii duleelinahay aynu ku fiirsanay oo shib laga yidhi qaarna ku garab siiyeen doonta ha la duleeliyo hada la duleeliyo maxaa ka dhaca baddii maraykan iyo waxay idinla tagtay iyo australia iyo yurub qaarna waxa weeye dhulkay ka hoos maraysa waa kan misaalka la bixinaya kawe iska jira fitnadu hadday dhacdo dembigu dhaco kii dembiga galay khaas ku noqon maayo mooryaan baa sameeyey iyo qabqablo dagaal baa sameeyey iyo dhuljiif baa sameeyey iyo jiri baa samaysay ilaahay kaa yeeli maayo maxaa yeelay waad qaban kartay waad ka hadli kartay markay u yahay marka waxa weeye ciqaabta timid waad la gelaysaa waa fitn aan kii galay khaas ku noqonin taa iska jira buu nabi duleynaya subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow istajiibuu yeela lilahi ilaha yeela iyo walirasuuli rasuulka idaa goortii dacaakum uu idin yeedho limaa shay markuu idinku yeedhayo yiikum idin noolaynayo wax idin noolaynaya markuu idinku yeedho iimaan iyo khayr iyo daaca markuu idinku yeedhaa waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle yaxuulu inuu kala teeday bayna almari ruuxa dhexdiisa iyo wa qalbii qalbigiisa inuu kala teeday oo qalbigiisa addoonka qalbigiisa isagu u taliyo wa anahu isagu wa anahu isagu ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydin shirinayo xaggiisa laysugu kinkeenay wattaquu iska jira fitnatan fitna iska jira fitnadaasoo laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo minkum idinka idinka mida khaasatan gooni ahaan aan u asiibay gooni aan ku ahaanaynin oo idin wada gaari doonto waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay oo daran tahay wy wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti antum idinku qaliilun aad ahaydeen kuwa yar mustadcafuuna oo la gumaysto la daciifsado fil ardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsado takhaafuuna xaalaad cabsanaysaan an yatakhattafakum inay idinkala daftafaan annaasu dadku inay idinkala daftafaan xaalaad ka cabsanaysaan oo fa awaakum markaasuu alla idin dumay magaaladii madiina laydin dumay iyo dadkeedii oo waayadakum wuu idin xoojiyey binasrihi hiiladiisiibuu idinku xoojiyey warasaqakum wuxuu idinku irsaaqay min alayibaati waxyaalaha wanwanaagsanna wuu idinku irsaaqay faqrigiina waa idinka saaray lacalakum maxaasaa laydinku sameeyey lacalakum tashkuruuna si aad u shukridaan ood ilahay ugu mahad celisaan subxana watacala tani waxaa la xusuusinayaa muminiinta waxaa la xusuusinayaa maka markay joogeen oo gumaysiga ay ku jireen oy cadaadiska ku jireen oo adduunyadoo dhan col la ahayday cagsanayeen faqrigiiyo gaajaduna ay haysay taasaa dib loo xusuusinaya allihii idinka saaray magaalada madiine idin dumay oo idin dejiyey dadkeedii idin ogolaysiiyey kadibna risqiga idin siiyey bal allaha xusuustaan bal nicmooyinka xusuusta si aad ilahay ugu shukridan subxana watacala wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad hayde magaalada maka dad yar bay ahaayeen mar baa nebi maxamed iyo nin kale basi ahay abubakar nebiga abubakar mar wax yar bay tiro yar bay soo gaadheen dad yar baad ahaydeen macnaha id waqti antum idinku qaliilun aad ahaydeen kuwa yar mustadcafuuna oo la daciifsado fil ardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsado nin kasta waa idin hunguriyeynhayo caalamka oo dhan ayaa macnaha waxa weye nimankaa qureesh degan iyo caalamka oo dhan ba cadowba idin ahaayeen oo dad yar oo la gumaysadahay xorriyad xataa aan u haysanin inay cibaadaystaan takhaafuuna xaala aad cabsanaysaan oo an yatakhatafakum inay idinkala dafdafaan annaasu dadku inay idinkala dafdafaan aad ka cabsanayseen in laydinkala qaadqaato baabaad ka cabsanayseen fa awaakum markaasuu alla idin dumay xagee buu idin dumay magaaladii madiina loo dumay saldhig buu ilahay u hagaajiyey subxaana wa tacala dadkeediina waa ogolaysiiyey waayadakum wuxuu idinku xoojiyey binasrihi hiiladiisana waa idinku xoojiyey warasaqakum wuu idinku irsaaqay min alayibaati waxyaalaha wanaagsanna waa idinku irsaaqay oo gaajadii baa taana lagaga saaray macnaha iyo baahidii iyo faqrigii lacalakum tashkuruuna si aad u shukridaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa taquluu ha khayaamina allaha alle hay khayaamina wrasuula iyo rasuulka khayaanina wataquluu walaa taquluu ha khayaanina amaanaatikum amaanooyinkiinana ha khayaamina waalxaal antum idinku taclamuuna aada og tihiin khayaanadaasi inay xunta ficilka khiyaanadaa idinku waaclamuu waxaad ogaataan annamaa amwaalukum xoolihiina iyo waawlaadukum caruurtiinu fitnatun inay injirabad jirabid yihiin inay imtixaan yihiin ogaada wa ana allaha allana cindahu agtiisa inuu yahay ajrun ajrigaasoo cadiimun weyn inuu ilahay agtiisa yahay taana ogaada le muminiintiio ilahay iyo rasuulkiisa ha khayaaminat khiyaanada waxaa laga wadaa wixii ilaahay aada isku ogeydeen haddaad ka baxdo waad khiyaantay maxaad ilahay isku ogeydeen ilahay waxaad isku ogeyden inaad addoon toosan u noqoto ood isaga raalli geliso rasuulkana maxaa la isku ogaa sunnadaydii raaca oo jidkaan maray mara oo dhaxalkaan idinka tegay qaata haddaad garab marto rasuulkii baad khiyaantay wataxuruu amaanaatikum amaanooyinkiina ha khayaaminana waxaa laga wadaa faraa'idta iyo waajibaadka diinta iyo ammaanada dadku kugu ammaanaysanayo intiba way soo gelayo ina caradna alamanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula yani ammaanada culayskay leedahay buurihii iyo maqsamaawaadkii iyo dhulkiibaa ka cudur daartoo qaadi waay bini aadan baa jaahilnimadiisa iyo dulmigiisa tunka u dhigtoo xambaarsaday ammaanada wey waa faraa'idta iyo takaaliifta iyo xilka ilaahay ku saaray waajibaadka uu ku saaray wey ammaanadaana ha khayaamina ee idinkoo garanaya khayaanada iyo xumaanteeda ha khayaaminad le khayaamina ilaaliya oo khayaanada iska jira iyo inaad gar martaan wixii ilahay mila rabbi subxana watacala waxaad ogaataan xoolihiina iyo caruurtiinu waa fitno iyo imtixaan iyo jirabid wey waxaa lagugu fiirinaya xoolaha waxaa lagu siinaya bal in la fiiriyo in lagugu dayo lagugu tijaabiyo bal inaad ilaahay ku adeecdo iyo inaad iyaga ku mashquushood ilaahay iyaga sababtooda ku casin caruurtaada sababtooda ilahay inaad cisaan u gasho waajibaadkii uga gaabiso ama xaaraam u gasho xaaskaagii iyo reerkaaguna waa imtixaan aayad kale waa ti ah marka waxaa la doonayaa inaad u garato inay imtixaan yihiin ood aada uga taxadirto ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika faulaa'ika hum lkhaasiruun caruurtiinna iyo xoolihiinna yayna dikriga ilaha idinka mashquulinin haddii ay saa yeeshaan idinka mashquulisana kuwaasaa khasaaray khasaara waa kaa saas mana marka iska aakhiradiina yaynan idin seejinin oo idin qoonsanin ka dadaala way macana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa takunuuha khayaamina allaha allah khayaamina warasuulahuna warasuula rasuulka ha khayaamina khayaanada waxaa ka mid a sirtii lagugu aaminay inaad u gudbiso cidaan loogu talagelin saas mana sida ka dhacday saxaabada qaarkood oo kaleeto kadib way kasoo wadkeeneen taasoo kaleetaa ka mid a xaafid bin abi baltacay abulibaaba saxaabigii la odhan jiray kuwaasoo dhan baa soo gelay laa takunu llaha allaha khayaamina warasuula iyo rasuulka watakunu walaa takunu ha khayaamina amaanaatikum amaanooyinkiina ha khayaamina ama ta aad idinku isku aaminaysaan oo addoommadu kugu aaminayaan ha noqdeen ama tii ilaahay kugu aaminay oo faraa'idta iyo waajibka uu ku saaray ha noqoto ha khayaaminee sidaysaa uga soo baxa walxaal antum idinku taclamuuna aada ogtihiin arrinkaas inuu khayaanaya waclamuu waxaad ogaataan anamaa amwaalukum xoolihiina iyo waawlaadukum caruurtiina fitnatu waa imtixaan wa ana allaha allana cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajrun ajrigaasoo cadiimun weyn marka ajirka weyn u xisho oo caruurtiina iyo xoolihiina iska jira ajirkaa weynna u xisho dadku waa laba ninna ajirkaa weyn buu u xilan ninna caruurtiisa iyo xoolihiisa u xilan oo ajirkiisa jinay saas mana ajirka weyn ilaagtiisa waa jannada wey mana yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo in tattaquu haddaad cabsataan allaha alle haddaad ka cabsataan oo iska jirtaan yajcal wuu yeeli lakum idinka wuxuu idin yeelaya furqaanan kala bixin ayuu idin yeelaya yani cilmi aad baatilkiiyo xaqa ku kala saartaan wayukafir wuu asturi cankum xaggiina sayi'aatikum gafafyaalkiinu idinka asturaya wayakfir lakum wuu idin dhaafi wallahu allana dulfadli dheeraadtiin midkii u saaxiiba wey alcadiimi oo weyn dheeraadu weyn ilahay agtiisu yaalla subxana watacala dadka iimaankalow haddaad alla ka cabsataan alla wuxuu idin yeelayaa oo idin siinayaa furqaanan furqaanta maxaa la yidhahda tafsiirka ugu fiicani waxa weeye ee ibnu isxaaq uu maray yani alimaam ibnu kaiir sheekh maxamed amin shinqiid ay dooranayaan waxa weeye in la yidhahdo furqaantu waxaa laga wadaa cilmi uu ku kala saaro ruuxu xaqa iyo baatilka leanna furqaanta waxa la kala bixinta la marka iftiin iyo cilmi shareeco oo aad ku kala saarto maxaa saxa maxaa khalad maxaa baatil ah maxaa xaqa maxaa xalaal ah maxaa xaaraam ah kaasuu ilaahay ku siinayaa haddaad alla ka cabsato saas maala isaga aana furan wuxuu u yahay wax kastoo khayr isagaa furan wa maxaa yele cilmigu asaas wuxuu u yahay cilmiga shareecadu khayr oo dhan bu asaas u yahay saas mana furqaanta insaa lagu fasaraa fiican oo markaa waxay la macno noqonaysaa aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa aaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmati wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi nuurka aad ku soconaysaan waa cilmiga iftiinka laga faa'iidaysanayo kitaabka iyo sunnada weeyaan kaa wey macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo in tattaquu llah haddaad alla ka cabsataan yajcal wuu yeeli lakum idinka furqaanan buu idin yeelaya cilmi aad wax ku kala saartaan ood wax ku kala garataan buu idin yeelaya isagaa un baadna cidhiiri oo dhan kaga baxaysaan furqaanta haddii la yidhahdo bimacnaa makhrajan haddii lagu fasirana isla mid bay noqonoo cilmigu isaga ayaa sababaya inaad meel kastoo cidhiiriya ka baxdo qaabkaad kaga bixi lahaydna isagaad ka fahmaysan macna wayukafir wuu asturi alleh cankum xaggiina sayi'aatikum gafafyaalkiinu idinka asturaya xumaanyaalkiinu idinka asturaya wayakfir wuu dhaafi lakum idinka wuu idin dhaafi wallahu alle dulfadli fadlikii u saaxiiba way alcadiimi oo weyn وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تعاليم تاسي مركي لسي ددك مؤمنين تا باوحا لينغو علينيا وحدنا لينغو ورمي أرنا اسكو دايو نمنكي ريا قرش أبياشي وأها إني النبي صلى الله عليه وسلم وحكارسيان سابق سنتي النبي صلوات ربه وسلام عليه مدد دير بمكتشوغي oo uu qowmkiisi iyo dadkii maka deganaa diinta ugu yeedhay si walba la isugu dayay in laga hor istaago arrinta si walba laakiin ilahay wuxuu difaac uga dhigay adeerkii abu aalib adeerkii abu aalib waa dhintay markaasaa nabiga sal lay slam waxaa la bilaabay in gacanqaad iyo dilkiisoo laysku dayo iyo dhibaatooyin cusub la gaadhsiiyo adeerkiisii lagaga cabsanayna ku dhintay arrintii way socotay waxay gaadhay markii dambe isku day ah in nabiga dilkiisaba laisku dayo salawatu rabbi waslamu caleyh shir bay qabsadeen odayaasha reer qurash daarunadwa meel la odhan jiro guriga baarlamaanka oo kale ah bay isugu yimaadeen oo lagu dashan jiray in alla intii oday tala lahaayo tale lagu tuhmayo dhanna waa yimaadeen shirkaa waxaa kasoo qayb galay ninkii la odhan jiray ibliis shaydaan baa kasoo qayb galay asagoo iska dhigaya oday reer najdi ah najdi ka yimid war kumaad ahayd bale oday najdi ka socdaan ahayd oo maxaa najdi kaa keen meeshan inaad ninkan idin dhibay arrinkiisa kaga tashanaysaan baan ogaayo la ii sheegayo hadda inaad wuxuun tala idinku biiriyaan rabaa soo dhow baa le waa la fariisi shirkii markii la qaatay nin wa intaasoo talaa la soo jeeday nin baa hadlo wuxuu yihi war ninkan ina dibiye intaynu meel guriga u samayno oo guri gelino xabis marka kadibna meesha aan ku katiinadeen noon xidhno taladaa markaa ninku markuu soo jeeday bu wuxuu yihi maya shaydaan baa hadlay maya walla inaysan taasi ra'yi ahayn tala ma aburtaas oo maxaa yeelay war ninkan haddaad guri ku xidhaan rag baa la socda oo raacsan oo magaalada jooga guriga intay soo weeraraan bay kala baxayaan berintana isagoo weeraran ninku imaan doona ha yeelina taladaasi tala ma nin kala hadlo wuxuu yihi waayo he marka aan iska erino magaaladeenna intaynu ka saarno meelahaa kale iyo qabaaishaa kale ha aado uu soo booda wuxuu yihi taana wa ra'yi maaha ra'yi nin weyn ma aha tuuna burtana oo maxaa dhacay war ninkan aad meeshiiniba kaga baxsan lahdeen hadduu maanta qabaa'il kale u tago samada adag ninka aftahanimadiisa iyo markuu hadlayo hadalkiisu si u macaayay nin dhagaysta oo ka daba hari maba jira carab buu u tegi doonaa markaasay raaci doonaan markii la raacana isagoo duulaanu idinku soo noqon doonaa magaalada idinka qabsan doona hayeelina taladaasi talamean ka guuraba abujahal oo meesha fadhiyo odaygii ahaabaa wuxuu yidhi anigaa tala aan idinku soo dhixin soo jeediya dhagaysta hayabale wuxuu yidhi waxaa iga tala ah inta quraysh ay ka kooban tahay ee lafood qabaaisha ay ka kooban tahay qabiil kasta wiil ha laga soo saaro wiilashaa markii laysu keeno wiil kasta ha loo dhiibo seef af badan gurigiisa inta loogu tago hal mar oon kala dambayn lahayn seefta ha saareen saas ku dhinto hayla dhaaf qabiilka uu ka dhashay reer bani haashim qurayshoo dhan miyay la dagaalami karaan marka soo mag uun ogolaan maayaan mag bay ku qasban yihin maxaa yeele qurayshoo dhan uma mubax dhihi karaan lama dagaalami karaan uu soo booda wuxuu yihi wallahi ina hada lahuwa ray wataa ra'yi wakaasi ina alqawla maa qaalahu lfata hadal waa kaa wiilku soo jeeday buuri qaata ra'yigaas ra'yigiibaa guddoon lagu gaadhay oo lagu shirki lagu dhamaystay in la dila nabi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh markii la guddoonkaa la gaadhay ayaa malakul jibriil oo socdaa nabiga u yimi sal alay wasalam waxaa la yidhi caawa gurigaaga ha barin waa habeenka nabigu hijroobay wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo guriga ka baxay isagiiyo abubakar godka ay galeen saddex beri kadibna ay godkii ku jireenna waa ka madiina usoo hijrooday nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh talooyinkii fadhiga laga soo jeediyey buu rabbi markaa aayadda ku sheegay oo erab uri subxana wa tacala wadkuru cala cisaanadiin id waqti xus yamkuru ay dhakrayaan bika adiga markay ku dhakrayeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay markay ku dhakrayeen balxus liyusbituuka inay ku sugaan darteed inay ku xidhaan aw amase yaqtuluuka inay ku dilaan daraaddeed aw amase yukhrijuuka inay ku bixiyaan daraaddeed wayamkuruuna way dhagrayaan wayamkuru llahu allana iyagu dhagraya wallahu allana khayrulmaakiriina inta wax dhagarta ugu khayr baday saddexdii ra'yigood waa ayaduma sheeg liyusbituuka waa an la xidho yani aw yaqtuluukana waa kii dilka ra'yigii guddoonka lagu gaarayo aw yukhrijuukana waa hala masaafuriyadii wey macna dhagar iyo shirqool bay dhigayeen inta shirqoolka dhigayeen rabbi waa dhagraya subxana wa tacala ilaahayna inta wax dhagarto ugu khayr badan yahay maxaa yeelay tiisa unbaa mar walba furi adigu haddaad wax malmaleegtood shirqool samayso rabbina ku dhagro mataadaa soconaysa dis ta ilahay baa soconaya subxana wa tacala wa kuwa toodii xabad waa ka socon wada waa ku guulaysan waay inay nabiga dilaan ilahay baa badbaadiyey subxaana wa tacala rasuulkiisa salawatu rabbi waslamu caleyh warkun xusxusnayo id waqti yamkuru ay makri falayeen bika adiga alladiina kuwa kafaruu gaaloobay markay kugu makri falayeen ay ku dhagrayeen liyusbituuka inay ku sugaan oo ku xabisaan daraaddeed aw amase yaqtuluuka inay ku dilaan daraaddeed aw amase yukhrijuuka inay ku bixiyaan daraaddeedoo magaalada kaa masaafuriyaan ay ku saaraan wayamkuruuna way dhagrayaan wayamkuru llahu allana wuu dhagrayaa wallahu alla khayrulmaakiriina inta wax dhagarta ayuu ugu khayr badan yahay macna wida tutla calayhim aayaatuna qaluu qad samicna law nashaau laqulnaa mila hada tanna waxaa laga hadlayaa macanjegnimadooda iyo madax adeygooda iyo sida waxiga ilahi ujeedaya subxana watacala waidaa goortii tutla la akriyo calayhim dushooda markii lagu akriyo aayaatuna aayadaha naga markii lagu dul akriyo qaaluu waxay yidhahdeen qad samicnaa waan maqalay law nashaau haddaan doonno laqulnaa waan odhan karnaa mila hada kanoo kale waan dhihi karna anagu in hada ma hada kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lwaliina kuwii hore waxyaaba laga soo guuriyo o laga soo qoray sheekooyin laga soo qoray mooye wax kale ma ah wadkur waxaad xustaa nabigu id waqti qaaluu ay yidhaahdeen allahumma allahyow in kaana haddii uu yahay hada kani waa qur-aanka huwa isagu alxaqa ama waa nebiga sal sl hadduu xaq yahay oo min cindika agtaada ka yimid fa anqir da'siid calaynaa dushanada waxaad ku da'siisaa xijaaratan dhagaxyaal min asamaai xagga sare nagaga da'sii ilaahayow roob dhagax nagaga dhig hadduu wuxuu wata ninkani xaggi aw itinaa ama nolo imow oo noo keen bicadaabin cadaab noo keen aliimin oo na xanuujiya wamaa kaana allahu allase ma ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya muusan ahaanin walxaal anta adigu fiihim dhexdooda aad ku suganta adoo dhex jooga la cadaabi maayo wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin mucadibahum mid cadaabaya muusan ahaanin wahum ayaga oo yastakfiruuna ilahay dambidhaaf weydiisanay markii ilahay aayadihiisa lagu dul akriyo waxay leeyihiin waan maqalay annagubase isagoo kale waan dhihi karnaa yani hadalkani waxaa leba leeyahy nin la odhan jiray annadr ibn xari nadr ibn xari intuu dawladdii furus tagay furus iyo wuxuu soo ururiyey boqoradoodii iyo madaxdoodii iyo taariikhdii sheekadoodii buu soo ururiyey markaasuu maka kusoo noqday nebigu sal alay waslam meel kasta markuu fadhiisto dadka wax u sheego ayuu intuu meeshii markuu ka kaco ka daba fadhiisto buudhihii balaarigana iga dhegeysta sheeku isaguna sii day oo boqor hebel saasuu ahaa halkaasay soo mareen wax war uu dalbane markuu sheekeeye wuxuu leeyahy bal aniga tii tayda aan ku sheekeeyey tiisa isu fiiriy soo isu mid ma ama tayduba kama feer saasuu dhi jiray xilih macnaha qur-aanka wuxuu la yimid waa wax meelaha laga soo qoray aniguba tii oo kale unbaa sheeg sheegahay isaguna war sheeg anna war sheeg warku waa war taariikhdii hore oo dhacday nin walba waa sheegi karaa saasuu leeyay laqulnaa mila hada waa asaadiirtii yani khuraafaadkii ummadihii hore laga soo qoray oo laga soo guuriye wey wuxuu yani u dan leeyahay qur-aanka qaybihiisa waxaa ka mid a qaybta ku saabsan taariikhihii hore dhacay iyo qisaska qaybtaasoo kale uu doonaya marka inuu la yimaado waan isagoo kale waan keeni karnaa buu leey waa been laakiin been iska cad inaysan isagoo kale keen karin oo af uun ka tahay waxaad ku garan waxaa lagu yidhi hal suurad oo qur-aanka oo kalea keena oo warkaasi qulhuwallah oo kale xataa keena warkaas kulligiin intaad iskaashataan ood isu tagtaan bal hal suurad oo kaleetan la imaanta way la imaan kari soma ilaa maantay taaganta warkaa marka laqulnaa waanu dhihi karnaa maa dhahdaane miyaa idin diidan waa dhihi kari waaya laakiin nin walba uu iska dhisan hadal waa la dhihi karaa ficilka adag mooyaane laakiin hadal adigaba haddii hadal lagu yihahdo wax kastaa sii saas mana waa hadal iska yidhahda ta kaleeto waxay leeyihiin ilaahaw muxamed wuxuu la yimid hadduu xaq yahay meeshay ka dhiiraayeen allaw nagu hanuuni waxay leeyihiin ilaahu samada roob dhagaxyaana nagaga soo deji cadaabna xanuujiyana loo keen oo maxay saa uleeyihin waxay u leeyihiin yani waa istibcaad iyo kibir kibir iyo isla weyna baa ku jira waxayna iskala weyn yihiinba oy aad u fogeynayaan nebi maxamed baa khayr wataba oo diin la yimid oo wuxuu wato xaq yahay baa la fog wax jira ma waxas marka waxa weeyaan meeshii ay ka dheen ilahu nagu hanuuni bay meel meelkaa u kacan macna rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala waxaan loo cadaabay adaab dhex jooga intaad dhex joogto la cadaabi maayo sideeda ummad waa sida ummad ilaa nebigeeda laga dhex saaro lama cadaabo waadiu qisaska qur-aanka markaad aragtaan markuu ilaahay ummadda rabo inuu cadaabo rasuulka waxaa la leeyahay ka dhex bax soo ma rasuulkeenuna saas waa salawatu rabbi waslamu aleyh intaad maka joogto dhex joogto la cadaabi maayo sababka labaadee loo cadaabayni waxa weeye intay ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaanna la cadaabi maayo oo dambi dhaafka ilaahay weydiisanayaan muxuu ah halkaasay mufasiriintu isku khilaafsan yihiin oo nimba meel ku dhufanaya qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa ayaga gaalada a laftooda baa ilaahu loo dambi dhaaf dhihi jiray oo markay kacbada dawaafayaan labayk allahuma labayka markay leeyihiin allahuma gufraanaka bay dhihjir ilahu dambi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa marka dambi dhaaf weydiisigaas gaalada ha ahaadeen yaa cadaabka lagaga baajinaya sidaa mufasiriinta qaar ka mid a maray qaarna waxay leeyihiin ma ahee yani waxaa laga wadaa dadka dambi dhaafka ilaahay weydiisanaya sababtoodana cadaabka looga baajinayo waa mu'miniintii ku dhex noolaa ee mustadcafiinta ah ayagii maa mu'miniin baa ku dhex noolaa oo ay gumaysanayeen oo dhibayeen oo magaalada la joogay kuwaasaa ilaahay dembidhaaf weydiisanaya kuwaasi intay idin dhex joogaan oo ilaahay dembidhaaf weydiisanaya laydin cadaabi maayo kuwaas sababtooda iyo dembidhaaf weydiisigooda baa cadaabka looga digdigaya taana waa tafsiir kale oo macnaha waxa wey ay culimada qaarkood marayaan ibnu jariir tabari baana rajaxaya tafsiirkaa dambe rabbi wuxu uhi subxaana watacala waidaa tutla markii lagu akriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadaha naga markii lagu akriyo qaaluu waxay dhaheen oy dhahayeen qad samicnaa maqalay low nashaau haddaan doonana la qulnaa waan odhan karnaa waan dhihi lahay mila haada kanoo kale annaguba waan dhihi karnaa in hada ma hada kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lwaliina khuraafaadkii ummadihii hore khuraafaadkii laga soo qoro laga soo guuriye mooy wax kale maaha wadkur waxaad xustaa nabiga id wakti qaaluu ay yidhaahdeen allahumma allahyow in kaana hadduu yahay haadaakani huwa isagu alxaqa hadduu xaq yahay oo min cindika adiga agtaada ka yimi fa amdir allow da'siyo roobee calaynaa dushanada xijaaratan dhagaxyaan min asamaai xagga sare xagga sare dhagaxyaan nagaga keen awamase awiitinaa ama noola imow bicadaabin cadaab noola imow aliimin oo na xanuujiya waa isticjaalkii cadaabka ay degdegsan jireen wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya naxariistiisa maa kaana muusan ahaanin liyucadibahum mid cadaabaya walxaal anta adiga nebi maxamed iyo fiihim dhexdooda aatoo dhex joogto wamaa kaana allahu alla muusan ahaanin mucadibahum mid cadaabaya muusan ahaanin walxaal hum iyagu yastakfiruuna ilahay dembidhaaf ay weydiisanaya ama iyaga laftooda ilahay dembidhaaf weydiisanaya ama mu'miniinta dhex joogaan dembidhaaf ilahay weydiisanaya kaas sababtiis baa cadaabka looga dembinaya wamaa lahum waxaa u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu inuusan alla cadaabin maxaa u sugnaaday oo alla uusan u cadaabaynin wahum iyaga oo yasuduuna jeedinaya dadka ka jeedinaya can ilmasjidi alxaraami masaajidka xurmadan ayagoo dadka ka jeedinaya wamaa kaanuu maynan ahaanin wliyaahu masaajidka kuwa ku xaqnimana maaha masaajidka dadkiisii u talin lahaa iyaga maaha in wliyaauhu masaajidka awliyadiisu ma ahaanin ila lmuttaquuna kuwa alla ka cabsada mooye walakina aktarahum laakiin intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga ayadani waxay leeyihin mufasiriinta qaar ka mid ihi waxay nasakday ka dambaysay wamaa kaana allahu liyucadibahum mucadibahum wahum yastakfiruun ayagoo dembi dhaaf ilaahay weydiisanaya alla ma cadaabayo gadaal dambe waxay ku dareen khaladaadkoodii inay masaajidki iyo xaramka iyo beytka ilahay dadka u diidaan taa markay sameeyeen baa marka waxay noqdeen dad mutay ilahay inuu cadaabo marka saas ayadana markaa waxaa la yidhi oo maxaa cadaabka ilaahay u diiday maxaa ka hortaagan ilahay cadaabkiisa xaalada ay dadka masaajidka ilahay u diidayaan masaajidka waa masjid lxaraam waa beytka ilahay bay dadka ka hortaagan yihin siday sanadkii ilxaadda ku sameeyeen nebiga iyo saxaabadii sal lay slm xudaybiya waa kuwii ka hor istaaga u diiday inay dawaafaan oy masaajid yani beytka dawaafaan oy kusoo tukadaan waa ka hor istaagan rabbi wuxuu leeyahay nimankan hadda beytka gacanta ku haya dadkii gacanta ku hayn lahaa ma ah ma ay mudna inay gacanta ku hayaan maxaa yeelay oo loogu diiday ilaahay masaajidiisa gaaladu inay camiraan oo gacanta ku hayaan oo maamulaan xaquma leh ayagoo gaalnimada isku qirayo og inay gaalay oo la og yahay haddana masaajid ilahi iyo beydkiisa gacantayda ku hayaan ma yaa iskale masaajida gacan ku hayntooda oo mudan dadka mutaqiinta ka yog laakiin dadka intooda badan may may oga maa marka in laga saaro meesha waxaa la tilmaamaya in laga saari doono masaajidkuna dadkiisii uu gacanta ugu soo noqon doono nabi maxamed iyo saxaabadiisa salawatu rabbi wasalam aleh saas maana wamaa lahum maxaa u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu alla uusan u cadaabaynin walxaal hum iyagu yasuduuna ay jeedinayaan can ilmasjidi masaajidkii ay ka jeedinayaan dadka alxaraami ee xurmada lahaa wamaa kaanuu maynan ahaanin wliyaahu kuwa ku xaqle masaajidka gacanku hayntiisa kuwa awliya u xaqle ma aha kuwa xiga ma aha in wliyaauhu masaajidka awliyadiisu maynan ahaanin iyo dadka xaqa ule gacanku hayntiisa ila lmuttaquuna muttaqiinta mooyaane cid kale ma ahan walakina akarahum laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna may oga inama yacmur masaajid allah man aamana billahi walyawmi alaakhiri waaqaama asalaata waaata zaka suuratu tawba lagu tegi doona masaajida maaha inay gaala gacanta ku haysa macna walakina akarahum laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma iog wamaa kaana ma ahaanin salaatuhum salaadooda cinda albeyti beytka agtiisa ilaa mukaa'an foori iyo wa tasdiyatan sacabin mooye wax kale maaha faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum waxa aad tihiin daraaddeed ahaanshihiina daraaddeed takfuruuna kuwa kufriya aad ahayden ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum xoolahooday bixinayaan maxaysaad xoolahooda u bixinay liyasuduu inay jeediyaan daraaddeed dadka can sabiililahi jidka ilah inay ka jeediyaan fasayunfiquunahaa xoolaha way bixin doonaan mar labaad bay dhicin doonaa uma kadibna takuunu way ahaan doontaa xoolahaasi calayhim dushooda xasratan qoomo ay ku noqon doonto uma kadibna yuqlabuuna waa laga rayno waa laga adkaan waladiina kuwana kafaruu gaaloobayna yuxsharuuna waa la shirinay ilaa jahanama jahanama intii kaabaa loo shirinay baydka maxay ku sameeyaan markay gacanta ku hayaan waxay ku sameeyaan way ku foodfoodiyaan markay gacmada tawaafayaan oo ay beedka ku dhex jiraan masjidul xaraamka cibaadadoodu waa inay foodfoodiyaan mukaaga waxaa la yidhahda in inta labada farood afka la geliyo yani la fooriyo sida masala hadda maaragtay waa la yaqaana foorida noocaas oo kalea la yidhaahdaa mukaaga la yidhahda tasbiyaduna waxa weyaan in la sacabiyo sacbada laisku garaaco maxay saa u labeynaya waxaanaaba cibaado kaaba foori foori iyo macnaha waxa weye sacbada laisu la dhaanfeeyo waxaasaaba cibaado kaaba war masaajid ilahay iyo kacbada ilahay sidan ka daayay waxanayba ilahay baa lagu dhawaanana ka dhigay ama ma ahe fooridan iyo sacabgaraacan waxay ula jeedaan nebiga kacbada dawaafay oo meesha qur-aan ku akrisanay inay tashwiishiyaan bay rabaan marka waxaasay meesha ku samaynayaan cadaabka dhadhamiya kufrigiina daraadid saas mana foori iyo sacab la garaacay cibaado maaha durbaan la garaacana cibaado maaha wadaad garaacaya nasro waxa la yidhahda madas nasro qab qab qab qab wuxuu ku leeyahay ilahay loo dhawaanaya war ilahay durbaan looguma dhawaado foori iyo sacab la garaacana looguma dhawaado xadaro iyo daalis la ciyaarana looguma dhawaado ilahi subxana wa tacala waxaas ilahay loogu dhawaado ciyaar ilahay looguma dhawaado subxana wa tacala wixii uu jideeyo baa rabbi lagu dhawaada subxana wa tacala kadib baa waxaa la yidhi kuwa xoolahooda bixinayaa si ay jidka ilaahay dadka uga duwaan xoolahooda way bixin doonaan kadibna qoomamay ku noqon doonaan xooluhu maxaa yeele waxay rabaan gaari maayaan waana laga rayn doonaa maalinta qiyaamada la jahanabaa loo sheegin doonaa ayadaa waxay ku saabsan tahay abu sufyaan markii sax xoolihii u waday iyo safartii u waday uu la baxsaday magaalada maka uu tegay dagaalkiina ay ku soo jabeen odayaashii meesha lagu laayay wiilashoodii baa waxay yidhahdeen xoolahan dadkii lahaa ha laga codsado in aan waxba laga qaadin dagaal dambana loogu diyaar garooboon kusoo argudanno xoolihii iyo kuwo kaloo lagu daray baa la kaydiyey si nebiga loogula dagaalamo mar kale waxaa la leeyahay ururiya xoolaha waad ku jabi doontaan waana laydinka rayn doonaa waadna qoomamoon doontaan jahanamana waa laydin geyn doonaa saas maa marka gaal xoole uu bixiyey hay-ada kaniisadeedoo yaacay gaaloo xoolaheedii isu geysay ayadoo tiknikadeed iyo teknolojiyadeedii adeegsatay waxaad tidhaahdaa waad bixin doontaan waana laydinka rayn doonaa jahanamana waad tegi doontaan subana wataala soo oo wax maamulaya saas weya wamaa kaana ma ahanin salaatun salaadoodu ma ahanin cinda albayti baytka agtiisa kacbada agteeda salaada ay ku tukanayaan maysan ahanin ilaa mukaa'an foori mooye wax kale ma aha wa tasdiyatan iyo sacabin sacabkoo la garaacay shaqad maaha dad yani kuman maaha dumarkaa loo ogolaaday ama xaaladda ay ciyaarayaan ama xaaladda salaada dhexeeda wax ku yimaado isbaraarujinayaan inay sacab laakiin waxaa la yaab leh shirarkeen iyo markaa laisu nimaameen hadalka u badno maxay nagu dhaantayna maxaa sacabka u garacno sacabina ya ma aha rag shaqadiisa maaha dad mu'miniinana hawshooda ma aha waa dhaqan ka soo jeeda gaalo ka soo jeeda annaga waxaa la yaqaanaa markaanu macnaha wax weya aan faraxno inaan allahu akbar dhahno ama subxaan allahi nidhahno laakiin inaan sacbada isku garacnayo waa shaqo gaalow saas macnaa tasdiyatan iyo sacabin faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiina sababteeda takfuruuna kuwa kufriya aad ahaydeen taas sababteed cadaab ku dhadhamiya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna way bixinayaan amwaalhum xoolahooday bixinayaan maxay u bixinayaan liyasuduu inay jeediyaan daraaddeed dadka can sabiililahi jidka ilahi inay ka jeediyaan fasayunfiquunaha xoolaha way bixin doonaan uma kadibna takuunu waxay ahaan doontaa xoolahaasi calayhim dushooda xasratan qoomamay ku noqon doontaa uma kadibna yuqlabuuna waa laga rayn doonaa oo waa laga adkaan doonaa iyagoo xoolahoodii bixi waladiina kuwa kafaruu gaaloobeen ilaa jahanamo jahanamo xaggeeda ayaa yuxsharuuna laysugu geyn oo loo shirin doona hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslam ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi wasalam